waxay ila tahay magacayga waa la sheegayo waa maqlayseen waa suldaan saleymaan cali ismaaciil halkaan ka imidna in badan waa garanaysaa o weji garanaysaa oo boorama iyo meelaha fog waxaan ka bilaabayaa intii dhimatay allah u naxariis inta dhaawacaana allaha shaafiyo eheladoodiina sabir iyo iimaan allaha siiyo halkaa intaasaan ka odhanayaa wixii aan u soconnay ee waad hesheen la yidhina madaxayga waan guddoomaynaa waan guddoonnay wixii yaree raac raacayna meesheeda muxuu ahaa magacii igu eli maxamuud maxamuud fii maxamuud haddaan wax yar ka idhaa arrintani inay siyaasad ka dhar laadahay baa la sheegay waana ka dhar laadahay adu waad noo yakaysan tahay anaad ii yakaysan tahay yakaasoo mataqaanaan ya aniga waa ii yakaysan tahay adiga halkaa ha ii taalla taasi taa kolkaan halkaa ku dhaaf dadka halkaa ka yimid iyo qaar iga soo ho- iga sii hooseeya bal hadda intuu ku socday aan sheego suldaanka iyo baabuurkiisii iyo wiilkiisii xabadaan dhacaysa isku soo beegsaday raggaa halkaa ka yimid waa wala sidaa anuu baabuurkaygii iyo wiilkaygii baan wataa intaa kale ay la socotaana sidaa weyi waxaasi meel fudud maaha dadka waxaasi arrin fudud miyuu yahay maya maaha labana wada helayo meelo aan laga helin baa jira meelo aan laga helin baa jira lamana wada heli doono lamana wada helayo dhibtuba ha dhacdo dhimashaduba ha dhacdo waxaan leeyahay reeraha isku dhacay ee dadkaa sidaasi usoo gurmaday waa dad nasiib badan weyi nasiib badan weeyi oon la wada helayn lana wada helayn laysnana baryi maayo wixii ilaahayna amray miyaan idin baryaynaa maya waan aqballayda laleeyahay waajib weyi waa tu waajiba oo lagu khasban yahay tu la isbaryayaba maaha ciidamada sidaad uga mahadnaqdeen baana nala ugu mahadnaqayna oo ciidamadaa dee la isku soo gaadhay sidaad u sheegteen baan anaguna ugu mahadnaqayna wixii halkaa lagala soo kulmayna waa laydiin sheegay haddaan anuu miisaal yar ka bixiyo anoon buuhoodli iyo waxba iyo odhan aan meel tilmaamin ma qoladii shalay aan la joognay mise idinka dadkan halkan fadhiyaan ayaanan ka tegine waa dadkii wax sheegaya dadkii wax loo sheegayay ma dadkii talinayay weeyaan ee dadkii loo talinayay hadalka lagu celcelinayay maaha waa wada garyahankii waa xeerbeegtidii waa madaxdii dhaqanka haddaba labaad ku kala duwantihi laba dadkaa shalay aan arrinta ka soo qaadanay buuxda oday dhaqameedkaa cuqaashi salaadiintii wiilkii qoriga dhig lalahaa dumarkii dhalinyartii baa sidaa isku daba joogtay hadalkii aan lahayn intaabuu ku dhacay intaasaana qaadatay ee odayuunu uma ay qaadin intii ileegun halkaa soo joojiya geedkaasaana fadhiyayna intii ileeg baan doonaynaa inankii xabadda laga dhigayay inuu halkaa naga dhegaysaa doonayna naagtii dhagaxa tuuraysay ee ragga dhiiri gelinaysa inay halkaa naga dhegaysataan doonayna haddaanu wiilkii xabadda ridayay halkan joogin dee odaygu inuu nabadoon yahay annagaaba garanayna odaygu waa nabadoon haa baanu odhanayaa arrinka inta ka dhiman noo soo buuxiyo geedkaana ka kici mayna arrintuna siyaasad way ka dharlaadahay ereygaa sidaan idiin idhina nin kale idiin odhan maayo waanad garanaysay waxaan idiin idhi waxoogaa baan isku sheegan jiray sidaa darteed baan idiin idhi allahu akbar runtaan idiin sheegaya anu in yarna ma garab marayo intii halkii joogtay shalay halkaa ii soo joojiya kolkaasaan aaminayaa waxaad leedahay arrinka kale aad ku darteen nin baa jooga ku atashiyaadsaday baa la yidhi sare joogu atashiyaadkii ku akriyay maxaa buu la fadhiisan baa la yidhi oo gartii haddaad imika halkan maba gaadhin iyadana dib u dhigta magar baan qaadnay magar baa laga hadlay waar nabad iyo xab xabad joojin baan inagu idin nidhi ma gaadhin halka kale intii uun halkaa ii soo joojiyo sidaasaan kaaga qaadanayaa haddaad cidahan kale u eelinaysaan cida dee amba i eelin maysaan ilaahayga un baan u socdaa iyo ummadda dhiiggeeda ummadda isku dhacday dhiiggeeda kala ooli un baan u imid war amba ma eexaad ibidaysaan halkaa ii soo joojiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxoogaa baan iloobay ma dhashee qaar kalaa dhiman dhifaysyada ka soo baxa walaalyeelkiibaa dhaqee gabayga halkaa ku dhammaanayaan hayaa hubka dhacayo wiilkuma dhashee qaar kalaa dhiman dhifaysyada ka soo baxa walaalyeelkiibaa dhace dhaqae aygaa wasalaamu calaykum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan idinka iyo annaka iyo idinka- giddi ka watacsaadeynaya dadka oo dhan wixii shirkii halkan ka dhacay wixii ku waxaana leeyahay ilaahay idinka iyo annaka usameyaan aan